بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الناظم رحمه الله وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة وسبع علو ee toddobo culwin ah yani isticlaa khusa daqtin qid xasara waa uu koobay waa uu koobay khusa daqtin qid xasara koobay halkan wuxuu ku sheegaya sifadii alisticlaa sifat listiclaa waxayna ka mid ahayd sifooyinkii didka lahaa asifaat alatii lahaa did waxaan soo qaadnay alhamsu waljahr labo ashidat alrakhawa wa baynahuma albeyniya sifada saddexaad waa alisticlaau walistifaal mustafil waxaa ka soo horjeeda mustacli mustafil wadiduhu almustacli alistifaal wadiduha alisticlaa xuruuftii sagaal iyo labaatanka ahayd sifaadka macnihi waxay ku imaadeen culimmadii oo ka fiiriyey xuruufta dhinacyo kala duwan isla xuruufta waa isla kuwii sifooyinkan la sheegayo xuruufta macnihi qaarkaana iskale qaarkaana sifooyin kaleetay leedahay hamsigii keligiis kuwuu leeyahay wax kaleetan uma raacayaan saas maaha isla xuruuftii marba wax yeelanayo marka marba dhinacana laga fiiriyey marka horeta waxaa laga laga fiiriyey nafaska iyo nafas la-aan laba qaybood wey markaa labaad sawdka jarayaankiisa iyo nuqsaantiisa iyo jarayaan la-aan ayaguna saddex noocay noqdeen markan waxaa laga fiiriyey dhinaca hadda laga fiirinayo waxay tahay codka markuu soo baxaayo xarafka oo makhrajkiis uu ka soo baxo in ila alxanaki alaclaa lala aado kor in lala aado iyo inaan kor lala aadin oo makhrajka uu ka soo baxo kadibna uu bannaanka usoo dareero markii dhinacaas laga fiiriyey laba qaybood inay tahaa la arkay xuruuftii qayb carabtii berigaas xilli qur-aanka uu soo degaayo joogtay xarafka markuu makhraj ka soo baxo ay kor la aadayaan qaybta labaadna waxaa wey qeybaan kor lala aadayn mithaal xarafka kha'da ah oo kale alkhaa alkhaa waxaa la fiiriyey see carabta ugu dhawaaqdaa kha'da ma waxay yidhaahdaan khaa khaa mise waxay yidhaahdaan khaa khaa khaa'ifiin mise khaa'ifiin farqiga labada u dhexeeya khaa markaan dhaho khaa khaadi markii soo baxday khaa codkii koraan u celiyey korka aan sheegayo waa alxanaku alaclaa alxanaku alaclaa waa mithlu qubba oo kale waxaa weye soo godan waxaa soo godan dhinaca godan in codka lala aado maa macna lisaankii iyo wax kaleeta maaha codka dhinacan xoogaa kor lala si kor la maat loo tuuraayo marka kor loo tuurana wuu soo laabanayo meel kale ma aadayo kor marka loo tuuro wuu soo laabanaayo soo laabashadaas uu soo laabanaayo waxay seen waxay siinaysaa hugun iyo quwa wayna noo imaanaysaa insha allah tafkiim baa la yihahdaa tafkiim way noo imaanaysaa codka marka kor loo tuuro wuu soo laabanaya isagoo awood le kho iyo inaan loo tuurin oo marka uu soo baxo sidiisa la iska daa kha la dhao kha kho iyo kha kha kha codka korle lama aado banaanka bes soo hoos hoosi usoo dhacday kha iyo kho kho kha kho xuruufto dhan waa ka suuroobaysaa xuruufto dhan saas waa la yeeli karaa laakiin qasadku wuxuu yahay carabta in la raaco carabtu sidee dhahday xuruuftee bay saas tiri xaraf walba marka waa in gaar loo fiiriyo ba'da oo kaleeta ba ma dhahaysan bo miimka waxay dhaheen ma mise mo mo mise ma mo ma fiir siday u baahan tahay kaafka maxay dhaheen ka ko ko haada maxay dhaheen ho ha ha ho toddoba xarafi marka carabtu ay kor u qaadaayeen isticlaa toddoba xaraf keliya toddobadaas xaraf waxaa loo bixiyey almustacliya marka isticlaagu waxa muxuu noqday waa tasacudu الsawti ila alxanaki اlaclaa tasacud atasacud yani waa kor aadis waa kor aadis tasacud ila alxanaki اlaclaa ila alxanaki alaclaa codkii oo kor u aada ila alxanaki alaclaa tasacud sawt ila alxanaki alaclaa waa toddoba xaraf xarafkooda waa khaa carabtu waxay dhahaan khaa khaa kha kha khi khu kha khi khu akh akh suu doona ha ahaado ama ha reebnaado ama xarakaysnaado khi khuu khaa khaa xarafka labaad waa asaad saa saa si su sa saa saad saad xarafka saddexaad waa addaad daa di duu daa ضا ضا الضالين ضالين حرف كأفراد والغين غا مغ غي غو غا أغ أغ حرف كشنات حرف كأفراد مئة الخاء والصاد والضاد والغين والطاء حرف الشهاد والطاء طامة طاء طي طو آط آط طاء طي طو طاء طاء طاء كرجة حرف كلحاد والقاف قاف قاف والقرآن المجيد قاف قائلين قال قال لكن ما دهيان قال قال قاف ما دهيان قاف قاف إلهي xarafka toddobaad ugu dambe waxaa weya addaa da di du haalimiin haalimiin toddobadaas xaraf waxaa la yidhaahdaa almustacliya waxaa ka soo horjeeda almustafila waa baaqi lxuruuf istifaalkuna waa lidkiisa alisticlaa tasacud sod hadduu ahaa xalak ilaclaa alistifaal waxaa weeye cadamu tasacud sod ila xalak ilaclaa cadamu tasacud sawt ila alxanaki alaclaa inuusan kor aadin codka kor lama aadaysa alxanaki alaclaa lama aadayso baaqi lxuruuf kaafka waxaa lahaysaa kaa siinka waxaa lahaysaa saa jiimka waxaa lahaysaa jaa alyaa waxaa lahaysaa yaa alwaaw waa alxaa xaa wahaakada alhamza waxaa a الهاء هاء انت ك... انت كلا كسو هرتي أه... وحاوي استفال لا يتصعد الصوت الى الحلك الاعلى عدم تصعد الصوت الى الحلك الاعلى وباقي الحروف واي سقال لواتني اهايين هدي تدور لغا ساري ميغا ساريسا يا labaiy labaatana soo haraysa labaiy labaatanka xarafoo soo hartay laa yatasacadu sawt ila xalak laclaa korle lama aado mustafil mustafil mahraj ka soo baxaya kadibna hoos u soo dhacaya adigoona kor u tuurin ka ka ka kaafiriin kaafa ka kaafa qaafka laakiin ma dhihaysid qail qa maqrajkiisa qa qa qa qa qa socodka kor uu u aado mantiqada wasatu lisaan ah xoogaa way godmaysaa xoogaa yar xoogaa yar ay godmaysaa socodka ay kor u dirto qoo qoo qoo dhexdu ka godmaayo shaqadu qabanaya markaas waa maxay inuu cod kor aadiyo qoo hadihi alxuruuf mustacliya wixii ka soo hara markuu maqraj ka soo baxo bannaanka u baxaayo kaafiriin kaafa kul lxuruuf وسبع culو تoddoba xرف استعلاء ah خص ضغط qض lafdiga خص ضغط qضa ayaa xasرa koobay xasر ayada maqsuud maaha waa خصa ضغط qض intaas bes xasرa lafdigaana koobay سبع culوin waa khusa daqtin qid xasara waa uu koobay yacni lafdigaan haddaan kuusoo sheegay a xuruufu listiclaa'i wada koobaysa xaraf aan ka tirsanin xuruuftaanna waxaa weye listiclaa male sawdkana kor lelama aadayo laa yatasacdu saw ila xanak ilacla waxay ka soo hara wa ana mustafil qaala wasaadun wasaadu daadun taa-un daa-un muطbaqa sifada afraad oo sifooyinka mutaqaabilka ka midka waxaa la yidhahdaa sifatu liطbaaq sifatu liطbaaq waxaana ka soo horjeeda alinfitaax xuruufta waxaa laga fiiriyey meeshaan marka xarafka lagu dhawaaqaayo sawdka in lagu cadaadinaayo oo lagu koobaayo carabka iyo alxanakulaclaa inta u dhaxaysa in lagu cadaadinaayo lagu qabanaayo iyo inaan lagu qabanayn in lagu qabanayo inaan lagu qabanayn mithaal xarf waxaa u fiirsataa ataa-u maalan taa daadka da da da da da ad ad da da waxaad dareemaysaa codka in lagu qabanaayo bayna alisaan walxanak alaclaa dhexdooda lagu qabanayo xoogaa xoogaa yar lagu ciriirinayo da daalimiin da da iyo qaar aan lagu ciriirinaynin oo aan daqdi lagu samaynayn iska sii daynaayo iyo qaar meesha lagu kuusaayo xoogaa xoogaa yaraa lagu celcelinaayo iطbaaqa waxaa la yidhahdaa marka inxisaaru sawt bayna allisaan walxanak alaclaa inxisaaru sawt bayna allisaan walxanak alaclaa inxisaar wuu ku kooban yahay waa lagu hareereeyey waa lagu ciidhiyey waa lagu celceliyey xoogaa si quwa saad saa as saa daa daa daa waa afar xaraf asaad wadaad wataa wadaa afartaas xaraf waa xuruufun muطbaqa muطbaqa iطbaaqun waxaa weeye shay shay lagu daboolay marka waxay ka dhigan tahay xarafka in lagu dhex daboolay labadan alxanaku alaclaa wallisaan dhexdooda in lagu dhex el- lagu dhex celiyey la rabo in lagu dhex celiyo lagu dhex daboolo waa iطbaaq nooca labaad waa noocaan lagu celinayn saas lama yeelaayo laguma celinaayo yani laguma celinaayo bayn alinsaan wa xalak alaclaa dhexdooda laguma celinaayo infitaaxa xarfun munfatix laa yanxasiru sawt xarafka munfatixa ah laa yanxasiru sawt bayna alisaan walxalak alaclaa didkiisa wey alxarf almuطbaq yanxasiru sawt bayna allisaan walxalak alaclaa alxarf almunfatix laa yan laa yanxasiru sawt bayna allisaan walxalak alaclaa laa yanxasir iطbaaqa xuruuftiisa haddaa u fiirsatid iyo tacriifkiisa haddaa marka hore u fiirsatid waxaa tacriifka ka dhex arkaysaa maadaama la yidhaahdo waa waa lagu dhex celinaya waxaa ka dhex arkaysaa tacriifka inay lagama maarmaan ay tahay in xarafka marka hore mustacli uu yahay xarafka waa inuu mustacli yahay horta waa in kor lala aado xarafka waa inuu mustacli yahay haddii kaleeto laguma dhex celin karo horta marka hore waa inuu mustacli yahay mustacilnimada waxaa usii dheer in lagu dhex xabisaayo dhexdooda ama lagu dhex qabanaayo ama lagu dhex cidhiidhinaayo afartan xarafba waxay ka tirsan yihiin xuruuf اlisticlaa aلsaad wاdaad wاtaa wاhaa afarta xaraf oo muطbaq ah waa afar xaraf oo mustacliya marka laba sifay leeyihiin isticlaa waa leeyihiin tasacud الsawt ilى xalak اlaclى iطbaaqna waa leeyihiin inxisaaru sawt baynahuma labadaba waa isla leeyihiin meeqa xarafaa soo hartay xuruuf اlisticlaa yah toddobi ahaayeen afar waa muطbaq saddexaa soo haraysa saddexda soo hartay waa mustacli munfatix mustaclin munfatix maana mustaclina waa yihiin laakiin haddana muطbaq maa iطbaaqa iyo isticlahu isma laasimsana isma laasimsana laakiin iطbaaqa isticluhu laasimsan yahay yani xarafka muطbaq ma aha ilaa inuu mustacli noqdo ma ahan laakiin mustacliga laasim muطbaq inuu noqdo ma aha qaar muطbaq uu leeyahay qaar aan muطbaq ahaynna waa leeyahy muطb amaa muطbaqu laazim waa inuu mustacli yahay waayo maalan xarafka qaafka oo kale qoo qoo iyo waxaa isbarbar dhigtaa saadka oo kale soo soo as as qaafka aq waxay kusii caddaanaysaa haddii aan jiido in la jiido shardi maa laakiin marka la jiido xoogaa waadix noqonaysa marka la jiido dho dho daalimiin dho dho qaafka macnaa qo qo qo qaafku mustacli ha ahaado laakiin ma jiro cadaadis codkiisa lagu cadaadinayo labada dhinac mustacli ha ahaado laakiin laguma samaynayo daqdi iyo inxisaar bayna lisaan walxaalk lacla laguma samayn mustacli waa yahay laakiin muطbaq maaha qo qo muطbaquna inxisaaraa lagu sameeyey daadki oo kale daalin do do do qaafkana qo qo daadka do do mihaal waaa waxaan ku mihaalin karnaa maalan waxa aan kor u tuuray laakiin xoogaa si toosaan u tuuray si toosaan u tuuray iyo shay aan tuurtay laakiin xoogaa si dadban si dadban a u tuur saa si dadban xoogaa kor waa aaday laakiin haddana saan u baxay iyo mid toosaas loo toosiyey oo meelna aan kaa aadin yani horey uma baxaayo camal kor uu soo socdaa mudbaqa marka wuxuu ku mihaalsan yahay shay toos u baxay oo kale oo labada dhinac waxaa loo baahan yahay in laga qabsado oo kale amaa mustacliga munfatixa ah iطbaaq ma leh kor ha aado laakiin kuma dhex daboolna labada dhinac wuu baxaya kulli waa baxayaan laakiin marka hore waxay u baahan tahay mid labada dhinac laga celinaayo iyo mid marka hore aan la ceshanayn socodka mar walba ila khaarij uu bixi doonaa laakiin mar mid la xoogaa la celinayo daqdi lagu sameynaayo oo codku uu baxaya laakiin isagoo madquud ah isagoo munxasira isagoo labada dhinac xoogaa lagu cadaadinayo midna waa baxaya laakiin isagoo la cadaadinayn u baxayo intaasuu kala duwan yihi qaafka kha'da kha'du waa waa mustaclin laakiin waa munfatix iطbaaq male kha khasiriin kha kha waxaa ku fiirisaa maalan dha dha kha baabul waxay noogu imaanaysaa insha allah marka laga hadlo tafkiimka tafkiimku waa kala xoog badan yahay kala xoog badnaantana meelahani ka imaanaysaa labadooda laba xarafu mufaham ha ahaadaan laakiin waa kala awood badan yihiin kee awood badan mustacliga muطbaqa ah mise mustacliga munfatixa ah muطbaqa awood badan waa dareemaysaa dha dha labadooda mid jilicsan kuma jiro kha markaan dhaho kha iyo dha labadooda waa laba xaraf waaweyn laakiin dha a ka awood badan dha kha qaafkana qa xarafka saddexaad aga har waa kee algayb haa'ibiin haa'ibiin saddexdaas xaraf waa saddex xaraf oo mustacliya yatasacadu sawt ila xanak ilaclaa laakiin muطbaq maaha laa yanxasiru sawt afartan kaleeto saadka iyo daadka iyo taa iyo daa mustacli waa yihiin oo yatasacadu sawtu fiiha ila xanak ilaclaa muطbaqna waa yihiin yanxasiru sawtu fiihima ama fiihin bayn lisaan walxanak ilaclaa inxisaarna waa leeda saadka iyo daadka waay xuruufulidaq ba afartan inta soo hartay waa munfatix inta soo hartay waa munfatix meeqa xarafaad soo haraysa shan iyo labaatanaad soo haraysa sagaal labaatan ahan shan iyo labaatanaad soo haraysa shan iyo labaatanka soo harto o dhan waa munfatix laba qaybood u qaybsan yihin munfatixa munfatix mustafil ah mustafil iyo mu iyo iyo muxuu ahaa munfatix mustaclin munfatixa mustaclinta waa saddex xaraf bas mustaclin saddex xarafaa nooga soo haraysa alghayn walkhaa walqaaf shan iyo labaatankii saddex xaraf oo waxaa ka mid ah mustacliya kulligood munfatix waa isla yihiin laakiin shan mustacliya ku jirta labaiyo labaatanka soo harana waa munfatix mustafil munfatixun mustafil laa tasacudna ma leh ilxanak ilaclaa walaa tasacud ila sawtna ma leh laa inxisaar ma leh walaa isticlaa ma leh qaala wafara min lubi lxuruuf lmudlaqa sifada shanaad ugu danbaysa waxaa la yidhahdaa sifat اlidlaaq wa diduha alismaat alidlaaq aldalq aldalq waxaa la yidhaahdaa aلطaraf dalqu الshay طarafu alidlaaqu dalqi waxaa weye dalqu الshay طarafu waa shayga طarafkiisa طaraf dhinac gees xuruuftani fara min lubbin waa meeqo xaraf ya lix xaraf weeye lixdan xaraf waxaa lagu magacaabay xuruufun mudlaqa sababta waxay ka soo baxdaa min addalq oo darafka alfa waxay ka soo baxdaa darafu athanaaya alculya almushrifa maca batin ashafa daraf darafi calaaqa lees uma jeedo almiim walbaa waxay ka soo baxaan min ashafatayn oo afka darafkiisa allaam waxay ka soo baxaan xaafat lisaan aladna xaafat lisaan aladna waa qeybtiisa darafka ah aladna waa xaaf xaafat lisaan aladna min min adnaha limuntaha waana daraf maca maa yelihi النون وxوu ka soo baxa min طرف اللسان مaعa ma yلiه min الحالة الأعلى الراء طرف اللسان مaعa ma yلiه min الحالة الأعلى كuلigood waa saas طرف waa طرف قاar waxaa wy طرف اللسان قاar طرف الثناء العليا قاar waxaa wy min الشhaفتين شhaفتينkan waa طرف الفmi xروفtaas waxay u bixiyeen الحروف المdلقة baaqiga soo haray waxaa weeye almusmata alismaatun waa almanc alismaat almanc almancu alismaat almanc waay baaqigaas maxaa marka loogu magacaabay xuruufu ismaat oo manciga loola jeedaa waxay yidhahdeen manciga waxaa loola jeedaa kelimadda carabiga ah kelimadda carabiga ah oo ah rubaaciya اlusuul kelimadda hadday tahay rubaaciyat اlusuul ama khumaasiyat اlusuul ay tahay waxaa mamnuuca waxaa mamnuuca in ay ay ka marnaato xaraf ka mida xuruufta lixda ama in ay ku keliyeysato xuruuf اlismaat xruuf اlismaad yani kelimad kastoo carabiya oo rubaaciya اlusuula ama khumaasiya اlusuula haddii ismi ay tahay ama rubaaciya اlusuula ama khumaasiya اlusuula waxaa shardi usuushaasi afarta ah ama shanta ah inuu ka tirsan yahay xaraf ka mida min xuruufta fara min lubbin alfa wra wlmiim wnuun wlaam wlba xaraf ka mid waa in laga helo waxaa mamnuuca xuruufu lismaat oo baaqiga soo haraya inay ku keliyeystaan ma dhacayso safarjal oo kale waa khumaasiy lusuul waana kelima carabiya maxaa laga helay xaraf min xuruuf lidlaaq aa kuu dhex fadhiy bal laba xaraf waa allaamu walraa walfaa walfaa inay saddex noqdaan iyo laba shardi maaha cala aqal waa in hal xaraf laga helo haddii la arkay marka kelimad rubaaciya lusuula ama khumaasiya lusuula oo ka maran xuruuftan kelimaddaas waxaa qadcinaysaa adigoo meeshaada iska fadhiya inay kelima cajamiya tahay waxayna ku mihaaliyeen alcasjad casjad casjad casjad waa ismi rubaaciya xuruuftiisana dhammaanteed waa xuruufu lismaat oo xaraf min xuruufi alidlaaq kaba mid ahaa casjad kelimadaas waa cajami ayb ustaad fara min lubin waa ka waayo idan waa cajami cajami laakiin waxay saddex saddex keliya maa saddex caadi laakiin wuxuu rubaaciy usuula laga hadlaya rubaaci iyo wixii ka badan kelima cajami noqonaysa casidka macnihiisu muxuu ahaa الذهب اسم من أسماء الذهب waay khulaasada marka waxaa weeye xaasilkeedu xuruufta la yidhahdo alxuruuf اlmudlaqa waa lixdan xaraf waxaana idlaaq loogu bixiyey darafay ka imaadaan loolama jeedo alxuruuf اlmudlaqa xaraf walba oo daraf shaqo ku leh maaha saas xaraf walba oo daraf ah maaha ee lixdan xaraf oo darafka maaragtay ka soo baxaan oo darafu lisan ahaada ama keyrkiisa a waxaa lagu magacaaba alxuruuf almudlaqa xuruufo kale waa jiraan oo daraf ayagana ka soo baxa waa jiraan laakiin kuwan waa mudlaq bas kuwaana anagu mudlaq waa qaa alxuruuf almudlaqa maaha xaraf walboo darafa waa lixdan xaraf waxay ku magacaabeen alxuruuf almudlaqa sababta waxay ka tirsan tahay daraf kuwa ka soo baxa waayo ogaanshaheeda faa'iida iigu jirta maxay tahay kelimadda carabiga oo rubaaciga ah ama khumaasiya usuula waa inaysan ka marnaan waxaa ka soo horjeeda alismaat alismaat waa baaqi alxuruuf faa'iidada iigu jirta waa maxay alismaat inaan barto kama kuma keliyeysan karaan kelimad rubaaciya ama khumaasiya kuma keliyeysan karaan xuruuftaan kale saas darteed waxaa lagu magacaabay musmata alismaatun waa almanc mancina waxaa lagu magacaabay waa la diiday inay keliyeystaan iyay ku keliyeystaan khumaasi ama rubaaci waay sifaadkan ka hadlaynay sifaadka xuruufta laga hadlaayo waa wax faa'iido u leh nudqiga haddana fira min lubi alxuruuf almudlaqa iyo alismaat wax faa'iida nudqiga ogama jeeda meeshaan wax faa'iida nudqi ku saabsan sida hamsiga oo kale maaha sida jah jahriga oo kale sida shiddada oo kale sida isticlaa sida iطbaaq kuwaasi waxay lahaayeen faa'iido nudqi ku tacalluqda barashada aad baranaysa tadbiiqiisa waxay faa'iido u leedahay nudqiga hadda laakiin alidlaaq haddii aan barto faa'iidadiisu waa maxay kelimaddu rubaaci iyo khumaasi haddii tahay waa inaysan ka marnaa alismaat faa'iidadiisa waa maxay inaan barto xuruuftan faa'iidadiisu waxay tahay waxaa mamnuuca inay ku keliyeystaan kelimaddu rubaaciya ama khumaasi saa darteeda tajwiid calaa qalamale sifada waa la iskaga soo kamilay sheekha tiradu kusoo buuxsaday sheekhaa jeclaystay saas toddoba iyo toban inuu ka dhigtuu jeclaystay toban maaragtay did ah waxaa noo soo socota toddoba aan did aan lahayn toddoba aan did aan lahayn iyo toban did leh isku darkooda waa meeqa yaa toban iyo ko mise toddoba iyo toban wey toddoba iyo toban wey sifaadka baabka waa toddoba iyo toban toddobaa noo soo socota allati laa dudda laha iyo toban laba laba iskula socota toddoba iyo toban wey ha waxay munaasib u tahay baabu makhaarij alxuruuf baabu makhaarij alxuruuf sabcata cashar wey cala aladii yakhtaaruhu man ikhtabar baabu sifaadna ayadan waxaa si qurux badan sabcata cashar inaan ka dhigno wailaa wax faa'iide ah oo nudqi iyo tajwiid ku tacalluqa meeshaan ma yaallaan nudqi kuma taha laguma dhahayo macnihii sifatu lidlaaq aaw kaalay aaw sifatu lidlaaq sifatu lidlaaqa khaladakeen usha haluu garaacay laguma dhahayo laakiin alhamsi washidda baa lagaa rabaa soo maa alhamsi washidda walisticlaa haddaad dhahdid qaala qaa'il haddaad tidhaahdid hal xabaa istaahishaa waay laakiin alidlaaq laguma dhahayo sifat lidlaaq la imow see sifat lidlaaq oo la imaada see dhahaa laa yuujad laakiin isticlaa wuxuu leeyahay nudqi uu leeyahay waa kan marka waxaa wey iska tamaamulbeyt ma maqli jirteen wallahu alam subana